دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka laamo faah-faahin ayaa laga helayaa falal kufsi ah oo ay ciidamada itoobiya haween soomaaliyeed ugu geysteen degmada feerfeer ee gobolka hiiraan gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya nadaafad darro baahsan oo ka jirta laamiyada muqdisho wiil dhallinyaro ah ayaa qaab shirqool ahaana loogu dilay magaalada muqdisho sida ay sheegeen ehladiisa dowladda uganda ayaa markii ugu horreysay ka hadashay qorshaha ciidamada shisheeye admis looga saarayo dalka soomaaliya dhammaadka sanadkan labakunlabaataniyo afar walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dhanka dacwada ah oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo ku dhaqan walaayadaas maktabka dacwada ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku dhowaad soddon kun oo ruux gaarsiiyey dacwada kuwaas oo ku sugan tuulooyin iyo baadiyaha walaayada ganacsatada magaalada bu'aale ayaa ka faa'iidaystay dowro uu maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe u qabtay ganacsatada satadas ehelada wiil dhallinyaro ah oo ciidamada dowladda federaalka habeen hore ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay xadgudubka loo geystay bulshada ku dhaqan xaafadda cali turcaye ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey falaal isugu jira dilal iyo kufsi oo ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo wararka ka imaanaya gobolka laamo ayaa sheegaya in kolonyo ka tirsan ciidamada kenya qarax lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada ishakani iyo kaam salaama ee gobolka laamo waxaana ciidamada kenya qaraxaas ka soo gaaray khasaare dhimasho ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa halkaa ku dhintay sidoo kale gaari loori ah oo ka mid ahaa kolonyada keyaatiga ayay qaraxa ku burburiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faah-faahin ayaa laga helayaa falal kufsi ah oo ay ciidamada dowladda ethoobiya haween soomaaliyeed ugu geysteen degmada feerfeer ee gobolka hiiraan faah-faahin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali ciidamada etoobiyaanka ayaa xadgudubyo ka geystay deegaano dhaca qaybo ka mid a xuduud beenaadyada waxaana dhibaatooyinka ugu foosha xun laga soo sheegayaa degmada feerfeer ee gobolka hiiraan oo xigta dhanka soodin beeneedka askarta xabashada ayaa kufsaday shan ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku nool degmada kuwaasoo sidoo kale ay kula kaceen dhibaatooyin jirdil iyo aflagaado ay ka mid tahay sida ay saxaafadda u sheegeen qaar ka mid ah haweenkaas oo diiday in la sawiro lana baahiyo codadkooda ayaa sheegay in isku meel lagu kufsaday saddex ka mid ah haweenkaas ay yihiin hooyooyin ay middood umul ahayd labada kalena waa gashaanti ama inamo nin la dhashay mid ka mid ah haweenkal kufsaday ayaa bartiisa facebooka kusoo qoray in kufsiga uu uga sii xanuun badan yahay handadaad ay ciidamada itoobiyaanka ku yidhaahdeen wuxuu sheegay in sarkaal itoobiyaan ah oo gabdhaha barooranaya ku yidhi adinka ma raggiinna ayaad ka aqli badan tihiin raggiinna soomaaliyeed inta argagixisada ma ahane inta kale goor hore ay isku kendhiibeen iyagoo faraxsan ay noo qabtaan waxaan uga baahannahay ee idinka maxaydinku dhacay hadalkaas ayuu sheegay ninka dhallinyarada ah inuu aad u xanuunjiyey mar aan khadka isgaarsiinta kula xidhiirnay si aan u waraysano wuxuu naga cudur daartay sababo la xidhiira ammaankiisa maadaama uu dhex jooga ciidamada itoobiyaanka falka kufsiga ah ee gabdhaha soomaaliyeed lagula kacay iyo hadallada jaasjaaska ah ee lagula hadlay ayaa sumadaro ku ah ragga soomaaliyeed meel weliba ay joogaan horey madaxweynaha dalka uganda yugeri museveni ayaa ciidamadiisa ugu khudbeeyey inay ku xadgudbaan gabdhaha soomaaliyeed isagoo uga digay inay dhibaateeyaan gabdhaha reer yuganda wuxuu yidhi gabdhaheena noo dhaafa ninkii raba inuu gabarh dharbaaxo ha aado soomaaliya gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya nadaafad darro baahsan oo ka jirta laamiyada magaalada muqdisho cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya nadaafad darro baahsan oo ka jirta qaar ka mid ah laamiyada ay isticmaalaan gaadiidleyda magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay cabasho ka yihiin in dhaqaale badan ay bixiyaan oo isugu jira waxa ay canshuur ugu yeerto dowladda federaalka iyo isbaarooyinka isxigxiga ee magaalada muqdisho yaala halkaas oo lacago badan looga qaado gaadiidleyda waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka cawanaya arrintaas iyagoo sheegay in bulaacadihii iyo musqulihii ay ku soo fasaxayaan xilliyada roobka iyo musqulihii ay ku soo fasaxayaan biyihii marka waddadii roobkii biyihilaahi keenay wax iyo musqulihii aad ku darsamaayo laamigii yaalnaa urkii odoo biyihii meesha waddadoo wada ur biyihii waa lagu soo daayey musqulihii waa kaasa dowladda waxaan ku baaqaa dee waxa waaye inay biyaha noo sameeyaan meel oo ay maraan tubooyina laamiyaasha biyaha markaysta ummadda shacabka loo adeegaan jeclaalahay canshuuraan la bixiyaa madaalan waxaan leeyahay dadka dee waa ku ogyihiin tubooyinka fur intaasaan leeyahay rafaadka meesha ka muuqda waa ujeedaa biyaha zaa'id caldabeedlihii iyo baabuurada isku dhex dhacayaan godad waaweyn baa meesha ku yaal haddana hadda mootooyin oo arkay oo meesha dhex dhaceen bajaajada oo laga bixinayo macnaha waa kaa dadkana sidoo kale rafaad ku dhex jiraan iyagoo sii hadlayey ayaa waxa ay sheegeen in waddada uu maro xasan sheekh laga fikiro balse aan xil layska saarin kuwa dadweynaha dowladda waxaa laga rabaa inay magaalada hagaajiso waddooyinkan waddadaas oo madaxweyneha u maro biyo dhaamina lagu sameeyaa waddooyinka sidoo kale inay biyo dhaamin ku sameeyaan tan madaxweyneha waa laga fikiraya tan dadweynaha maxaa looga fikiri waaya tan dadweynaha tan madaxweyneha tan dadweynaha isku mid madaxweynaha soo asaga waddadiisa uga fikiraya waa waddada shacabka inuu uga fikiraa dowladda federaalka ayaa mar walba waxay madaxdeedii isku soo sawiraan mashaariic ay sheegayaan inay horumarin yihiin sida waddooyinka sawirka laysaga qaado wixii ka dambeeyana waxba kama qabtaan waxaa jira waddooyin ganacsatadu ay sheegayaan in lacago looga qaaday laakiin markii uu roobka ku da-ayna ay burbureen
wiil dhallinyaro ah ayaa qaab shirqoola loogu dilay magaalada muqdisho sida ay sheegeen ehelkiisa maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah ehelada ninkan dhintay ayaa sheegay in wiilkooda si shirqool ah loo dilay islamarkaana aysan ka dambeynin dilkiisa ciyaalweero iyagoo warbaahinta la hadlaya ayaa yidhi wiilkeena iyo wiilka ay saaxiibada ahaayeen waxaa ka dhexaysay dekano kadibna waxaana la soo wargeliyey wiilkeen oo mid ah iyo inuu dhaawacan yahay ninkii ay saaxiibada ahaayeen ee dekanada ka dhexaysay haddaba dhacdadan siday u dhacday waxaa ka waramaya qaar ka mid ah ehelada ninka dhintay horta wiilka la dilay aniga ayaa dhalay oo aabihiisa xalay wakhti adiga labadii saac ku dhowaadkeed meelahaas ayaa laysoo waco liri kaale wiilkaagaa meeshaan yaalla markii aan dul imidna waxaan asaga iyo mid kale oo meesha isla yaalla horeyna dagaal uga dhexeeyo dhowr maro hore ay isdagaaleen waxaa la ii sheegay in midka hadda nool oo hadda ay naftu ku jirto in asaga markii hore lasoo qaado keyga meesha looga soo tegay horeyna labadooda dagaalo hore ayaa uga dhexeeyo uga dhacay inta meesha lagu soo dilay kelgis meesha looga soo tago xagga shirqool lagu geeyo saasaan aaminsanahay wiilka dhaawaca iyo wiilka dhintay waxaa ka dhexeeya dakano hore iyo isdil hore inay isdileen ah muddo laba jeerahay isdileen habeen horeetaa ugu dambaysa wiilka dhintay iyo wiilkan way isdileen shalay subaxu u yimid wuxuu yidhi raalli ahaa waa aan heshiinay shalay galab toban saac camal mareeta oo wiilka u yimid waa oo waday xalana markii oo wiilka la dilaayo asagoo meeshaan dhaawac yar wiilka oo dakanahooda hore ka dhexaysa dhaawac meeshaan uga yaal aa la keenay magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dileelka oo u dhacaya siyaabo kala duwan waxaana ka mid ah dadka falaalkaasi geysanaya ciidamada dowladda federaalka dowladda uganda ayaa markii ugu horreysay ka hadashay qorshaha ciidamada shisheeye ee admis looga saarayo dalka soomaaliya dhammaadka sanadka laba kun labaatan iyo afar cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya
kulan ka dhacay xeerada xalane ee magaalada muqdisho islamarkaana ay goobjoog ahaayeen madaxda wakiilada ka ah shisheeyaha caddaanka iyo ku madowga admis ee soomaaliya kusoo duulay ayaa dowladda federaalka looga wacay kulanka oo asalkiisa ay dowladda federaalka codsatay ayaa waxaa uga qayb galay wasiirkeeda gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka haweeneeda lagu magacaabo zakiya kuwaasi oo kala matelayay labada qayb ee ciidanka dowladda federaalka waa milatariga iyo booliiska labadan waxaa laga dhagaystay dalabyo ay hordhigeen haweeneeda madaxda ka ah howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya iyagoona codsaday taageero in la siiyo ciidanka dowladda federaalka oo ah kuwa aada u taag daran wasiirka gaashaandhigga ayaa ku calaacalay in ciidankooda ay aada ugu baahan yihiin taageerada saadka ciidanka iyo in loo tababaro saraakiil hor leh maadaama kuwii ugu muhiimsanaa tobankii sano ee lasoo dhaafay khibradda caskarigana lahaa lagu laayay furimaha hore ee dagaalka ay kula jirto xarakada shabaabulmujaahidiin madaxda atmis oo goobjoog ahayd kulanka ay dowladda federaalka codsiga kusoo gudbisatay ayaa dowladda federaalka ku dhaliilay inay ciidankeeda ka soo baxeen saldhigyo badan oo si dhib ah lagu qabtay oo ku yiilay gobolada dhexe ee soomaaliya taasna ay caqabad ku tahay bixitaanka ciidamada atmis ee soomaaliya howlgalka atmis mar dhow awooddiisa soomaaliya aad ayay hoos ugu dhici doontaa waxaan idinka rabnaa inaad xoojisaan howlgalladiina inta soomaaliya aan joogno si marka aan saldhigyada baneen awoodda xagjirka idinkugu soo furmin ayuu yidhi hogaamiyaha ciidamada shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay mar uu la hadlayay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka dhammaadka bisha juun labada kun afariy labaatanka ayaa la filayaa inay dalka isaga baxaan ciidamada shisheeye ee atmis la baxay laba bil iyo maalmo ayaana ka haray arrinkaas ayaana soo dedejiyey in dowladda federaalka ay codsato taageero milatari oo hor leh walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dhanka dacwada ah oo ay ka faa'iidaystaan dad badan oo ku dhaqan walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
xamladan oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo ku kala dhaqan qeybaha kala duwan ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay si toos ah u bilowday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose xamladan ayaa waxaa loogu magacdaray allaha u naxariistee sheekh cabdiraxmaan xudeyfe oo soo noqday waaliga wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe xamladan ayaa ugu horeyn laga bilaabay degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana iminka ka faa'iidaysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaas munaasabadii lagu daahfurayay xamladan dacwiga ah oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu soo bandhigay duruusta lagu qaadanayo reer jamaame dhaqankooda bal qaabkooda dadku inay isbartaan oo wax kala faa'iidaan oo ay camalkii mushaarikeeyaan insha allahu tacaala marka soo dhowaada kitaabta aan idiin wadnaa saddex kitaab wey kitaab waxaa la yidhaahdaa alarbacuun fii fadli shahaada shuhadada waad ogtihiin fadliga ay leeyihiin su-aalulqabriga lama weydiiyo munkar iyo nakiir uma yimaadaan kitaabka labaad waa kitaab caqiide ah oo muctaqid ah oo la yidhaahdo xaa'iya liibni abibakar ibnu abi daa'uud assajistani manduumat alxaa'iya la yidhaahda kitaabka saddexaad waa siiro waa alarjuus almii'iya arjuus almii'iya oo siiradii nebi maxamed lagama maarmo intaasi kadib odayaasha dhaqanka ee degmada jamaame ayaa si diiran u soo dhoweeyey xamladan taasi oo ay sheegeen in si weyn loogu baahnaa insha allahu tacala ka odayaal ahaan waxaan leeyahay reer jamaame ahaan inaan in soo dhoweyno wakhtigana idinku bixinno insha allahu tacaala dhegahana idin siino insha allahu tacaala waa idin soo dhoweynaynaa ujeedka hadda meeshaan iskugu yimidna waxaa waaye dhaxalkii nabi maxamed alayh salatu salam waa lagu qaybsanaa meeshaan faa'iidada ugu badan oo meeshaan hadda lagu fahmaya waxay tahay walaalaheenna martida waxay noo keeneen dhaxalkii nabi maxamed inaan qaadanno shay min addiinna waa caqaradeenaa ku jirto maslaxadeenna adduunyaa ku jirto insha allah itii aqarow annaga haddaan nahay ummatu muslimiin waxaa nalagu kasayaa ummatu maxamed waxaa lagu garanayaa in insha allahu tacaala munkarka ay iska reebaan macruufkana ay isfaran walaalina waxay noo keeneen macruuf macruufkaas waa rabnaa waana soo dhoweynaynaa si duuduubaanaan u qaadanaynaa ayagana waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada deegaanka jamaama iyo nawaaxigeeda wax allaala waxaa wadiina insha allahu tacala waa qaadanaynaa inaan dowladda aan ka faa'iidaysano tobanka beri ah hase ilaa yidhaahdo oo maanta hadda noo bilaabatay furitaankeeda waxaan leenahay insha allah waan soo dhoweynaynaa waa muddo aada u fiican oo gaaban taasoo hadda sidana loo sheegay saddexda kitaab lagu qaadan doono arbiciin fii fadli shahaada iyo labada kitaab kale dowladaas qaaliga ah oo odayaalka maanta oo culummada ay noo keeneen waa dhaxalkii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam annagana waan jecelnahay waana ka faa'iidaysan doonaa dowladaas qaaliga ah tan iyo wixii ka dambeeyey markii si gooni ah loo magacaabay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxay wilaayadu bilowday mashaariic kala duwan iyo xamalaad diini ah kuwaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada maktabka dacwada ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku dhowaad soddon kun oo ruux gaarsiiyey dacwada kuwaas oo ku sugan tuulooyinka iyo baadiyaha walaayada warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd raggan ka tirsan ducaadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ku dhowaad laba bilood dacwada ka waday degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka waxay si gaar ah uga howlgelayeen muddadaasi islamarkaana ka wadeen dacwatulariyaafka degmooyinka kurtunwaarey qoryooley iyo torotorow waxayna khayr fara badan gaarsiiyeen dad ku dhow soddon kun oo ruux munaasabad gebageba u ahayd dacwatul aryaafka ayaa ka dhacday deegaanka farsooley ee shabeellada hoose xafladda ayaa waxaa ka hadlay culimo nuqabo iyo raggii ducaadda ahaa ee ku howlanaa inay dadka gaarsiiyaan towxiidka ugu horeyn mid ka mid ah ducaadda ayaa ka warbixiyey deegaanada ay dacwada gaarsiiyeen amaakinada ay ka shaqeeyeen ayaan rabaa si guud ahaan inaan dul maro makaanada ay ka soo shaqeeyeen waa boqol labaatan iyo sagaal makaan intii oo boqol iyo labaatan iyo sagaalkaas ra'iisi waxaa u ah labaatan iyo labo goobood ayaa ra'iisi u ah intii faraceen waxaa weeyaan waa boqol iyo toddobo goobahaas ra'iisiga ahaa ayaan rabaa inaan tiriyo kow qatalaay ambuuhe huley bilcel garbaabe ade- a- aadaale diglafah adeerow fallay dheerte bustodhaay fallaygiryow faare washaaqle bammaataay tawfiiq dhiilduug haduumun hilowle dharyooley awhayle gurdaaley intaas waa ra'iisiga intaan idiin soo sheegay oo boqol iyo toddobada an ah waxaa weeye waa furuucdii deegaanadaas ee amaakinaas laga shaqaynayo
markan wuxuu ka waramayaa tirakoobyada dad ay dacwada gaarsiiyeen oo ka mid ah bulshada
insha allahu tacaala markii ugu horeyso amaakintaas dowraadka laga soo qabtay ilaahay fadligiis oo maaragtay ducaadan oryaafta ilaahay u waafajiyey dowraadka guud waxaa weeye laba boqol toban iyo lix dooro waay cadada ka faa'iidaysatay dowraadkaas waa toddoba kun oo qofood aad dowraadkaas ka faa'iidaystay rijaalan iyo wanisaa'an haddaan u kala qaado ragga waxaa waaye saddex kun toddoba boqol labaatan iyo kow ruux nisaa'an haddaan sheegana saddex kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal muxaadaraadka guud ay jeediyeen waxaa weeye toddoba boqol siddeetan iyo saddex muxaadaro waxaa intaas ku xigay tajamucaad ay sameeyeen waraha biyaha laga cabo meelaha tuulooyinka iyo maaragtay ma- macaashiyada la iskugu imaado dadka ay isugu yeereen tajamucaadkaas waxaa ka faa'iidaystay toban iyo shan kun sagaal boqol lixdan iyo laba ruux ragga ka faa'iidaystay tajamucaadkooda waxaa waaye toban iyo kow kun siddeed boqol toddobaatan iyo siddeed ruux haweenka ka faa'iidaystay tajamucaadkaas waxaa weeye afar kun siddeetan iyo afar ruux intaas waxaa u dheereed ragga shaqadooda ay ahayd madaariista qur'aanka ah wax ayaga gacantooda maaragtay ku sameeyey iyo wixii horey ugu samaysnaayba madaaristaas ay booqdeen casharada ay ka bixiyeen oo dacwada ay ka guteen waxaa waaye toddobaatan iyo koowo madaaris intaas waxaa ku jira oo maaragtay dulaabta ku jirtay toddobaatan iyo kowdaas madaaris waxaa waaye kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex arday Een, inaath iyo dhukuur markaan u kala qaado dhukuurku waxaa waaye toban iyo af een, kun afar boqol toban iyo lix inaathna waxaa waaye afar boqol konton iyo toddobo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo gudbiyey guud ahaan dadka ay dacwada gaarsiiyeen iyo tiro ahaan intay gaarayaan intii shaqadooda ay ku guda jireen aryaaftaas waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah tashkiil fardi ah tashkiilka fardiga ay maaragtay ay la kulmeen ragga ay tashkiiliyeen dacwada jihaadiga ay u sheegeen diinka ilaahi subxaana watacaala ay u sheegeen waxaa waaye sagaal boqol siddeetan iyo saddex ruux intaas waxaa dheeriya u ah xalaqaad oo cilmi ah xalaqaadkaas waxaa ka faa'iidaystay konton iyo sagaal ruux howshoodii ayagoo ku guda jiro insha allahu tacaala sidaad ogtihiinba dowratulfuqahaa dowro ay u magac bixiyeen ayay waxay ka qabteen haduumin hilowle dowradaas waxaa ka faa'iidaystay labaatan ruux oo isugu jira dad fuqaha ah iyo nuqaba oo beesha reer birkaaye uu ugu wen yahay nabadoonkoodi caliyo eney intaas waxaa dheeri ah raggan ilaahi subxana wa tacaala fadligiis dacwadaas ummaddaas ay gaarsiiyeen ka soo dhexbaxay shan nin oo jihaadka ay u direen allahu akbar tuutal guud ahaan markii la isku soo dardaro taariikhdu markay ahayd tobankii rajab ilaa laga keeno maanta tuutal guud wixii dacwada gaarsiiyeen rag iyo dumar markaan isku soo dardarnay waa labaatan iyo shan kun sagaal boqol toban iyo laba ruux sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka waramay qiimaha ay leeyihiin dadka ducaadda ah adducaatu ila allah ikhwaani fi llah allah subxaanahu wa tacaala ayaa ammaanay wanaagga iyo khayrka ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo caddeeyey allah wuxuu leeyahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin ikhwaanii balfiiriya waman axsanu qowlan ereyga yaa uga wanaag badan uga qiimo badan yacnii qof ilaahay subxaana wa tacaala dacwadiisa diinkiisa ummadda ugu yeeray towxiidkana ugu ye- ugu horeeya markaas yowey oo weliba yacnii maaragtay odhanaya anigu muslimiintan ka mid ahay odhanaya oo dacwadii towxiidka ummadda gaarsiinaya oo ilaahay diinkiisa ugu yeeraya wey marka meesha jawaabtu waxay noqonaysaa laa axad wey qof ninkaa ka qiimo badan ma jirta wey nabadoon cuthmaan oo ka mid ah waxgaradka ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay
maanta dadkii muslimiinta maan ka dhex nool xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay calaf ugu daray maanan manaha dhashood iyo balaanood iyo manaha la barhe tawxiidkii kitaabkooda si hadda la sheekh jirin manaha shiikhoon unu sheekh jirin oo manaha hadda in ii ka qaadin iinoo manaha diintooda lu baray shacar ii ka qaadin ilaahaygaasaasu mahadnaqnaay dadkaas manaha muslimiinta marka calaf u yeelada waxaan leeyahay nicmadan ilaahay manaha la dhuuqsadaan leeyahay
ma ahan markii ugu horreysay oo rag ka tirsan ducaadda shabeellada hoose ay dacwada gaarsiiyaan dadka ku sugan tuulooyinka iyo meyiga fogfog ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose ganacsatada magaalada bu'aale ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo maamulka islaamiga ee jubbada dhexe u qabtay maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad lagu soo xirayay dowro diini ah ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dowradan oo loo soo xiray ganacsatada looguna magacdareeyay cabdiraxmaan bin coof ayaa waxaa ka faa'iidaystay ganacsato fara badan iyagoona ku qaatay duruusyo kala duwan oo ku saabsan beeca waxaa kasoo qaybgalay xafladan marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan culimo macallimiin iyo dadka dowrada loo soo xiray qaar ka mid a dadka dowrada loo xiray ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowrada dowladda saddex maalmood ayay socotay waxaana lagu qaatay duruus kala gedisan oo ugu horeeyo towxiid alwalaa walbaraa fadliga cilmiga uu leeyahay iyo waaqica caalamka ka jiro qadiiman waxadiian alxamdulilah ilaahi baa ku mahadsan maanta aan ku qaadanay masaajidka weyn ee bu'aalo dabaqeenka dooro saddex maalmood socotay duruus badanna noolagu siiyey insha allaahu waxaan jecelnahay inaan duruusta ayada dhaqan gelinno siday tahayna u qaadanno kuna camalfalno insha allaahu duruustaasoo kalena in noolagu soo celceliyo haddaan nahay odayaasha magaalada ganacsaday insha allah waxaan jecelnay in duruustaasoo kale lagu soo celceliyo ma ahan markii ugu horreysa dowlad noocan oo kale ah ay ka dhacaan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ehelada wiil dhallinyaro ah oo ciidamada dowladda federaalka habeen hore ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay xadgudubka loo geystay warkaas iyo war kaloo ku aadan bulshada ku dhaqan xaafadda cali turcaya ee magaalada muqdisho oo cabasho ka muujiyey falal isugu jira jirdil iyo kufsi ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka waxaa ka waramaya mubaarak cumar ehelada wiilkan dhallinyarada ay habeen hore askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ay ku dileen degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho iyagoona cabasho xoogan ka muujinaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhibaatooyin ba-an ku haya bulshada ku nool xaafadda cali turcaya ee degmada yaaqshid wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdirasaaq kaas oo wax ka baranayay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho askarta dishay wiilkan ayaa rabay in ay ka dhacaan taleefankiisa qaar ka mid ah helada wiilka la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka u dhacay dilka wiilkooda iyagoona sheegay in dowladda federaalk aan laga sugeynin cadaalad markii oo wiilka dilana inuu inta soo laabta qoraga ay fuuqa raadinayay aa la sheegay oo inuu qaato rabay shaqada mardhow bilaabay ninkii loogu han weynaayay oo la filinayay inuu maaragtay garab weyn ka geysto ayuu ahaa inteena kale baagamuudaanahayn aabahooduna oo maaragtay maxaa tirahda un wax usoo tuura maahane inteena kale baagamuudaanahayn isagaas leenu filinayni aabii hooyo iyo walaal iyo waarid inta wax ka dhaqaaqa guriga oo ka shaqeeya asagaas uun ahaay aniga ciidan noomay ahan ilaahay baan ciidan iyo ciirsi ka sugaynaa iyakaana baabi'iya iyakaana dila iyakaana dhammeeya kii soo baxaba qoorta iyakaa gooya moobeelay ku dilaan dadka oo basiida oo maxaa tira hadduu rabo qanaxa hadduu rabo cusub yahay wax ay noo tarayaan iyo wax ay noo magaciisayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay baan u baryaynaa cadaaladda ilaahay ka sugaynaa alle subxaana watacaala yaa ayaan ka sugaynaa cadaalad ilaahay cadaalad ha noo falo hana siiyo nimankaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa sida dhaqsiya ugu badan in ilaahay noosoo noo soo ifiyo ma ardayda naga laaynaayo oo maaragtay laga qaadanayo taleefanyahooda oo maaragtay wax u dirsan karin oon silacnay oon guryihii ku mooraysana ilmihii wax u dirsan karin madaxweynaha hadduu dadka shacabka u soo diran hanoo sheego uu ciidanka u soo diray shacabka uu soo tababaray rafaadaan ciidanka ugu jirnaa goodoonaan nah go'doon aniga kula hadlaaya hadda dhow wiilkayga madaxaa loo saaray derbiga taleefon saddex boqol iyo konton doolar joogaa laga qaatay ciidanka maslaxaana ka qaatay cid ka hadashayna ma jiro hana laga qabsado madaxweynaha waxa uu sheegaa inuu dadkaa naga xareysto anaka ma nihin ma aragtay dad shacabaan nahay in ciidanka maaragtay lagu soo waxeeyo maaragtay xaafadaha lagu soo daadgureeyana loogama talagelin xero dowlada wixii militari ha xareysto hana laga qabsado haddaan xaafadda carturcay nahayna cawashaama ka nahay ma la dhihi karo ciidan waa dadka shacabka dad loo soo tababaray waaye inayna dhacaan ay gabdhaha xoogaan oo taleefanyaha aruursadaan oo maamooyinka handadaan waaye handadna yeeli mayna anaka masaakiin aan nahay maatiyaan nahay hanalaga qabsado maalmihii u dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyadoona bulshada ku nool meelaha ay ka taliso dowladda federaalka ay aada uga cabanayaan dilalka soo lalaabtay aan waxba laga qabanaynin dhanka kale bulshada ku dhaqan xaafada calaturcaayo ee ka tirsan degmada yakshiid ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dilal bareer ah dhac kufsi iyo jirdil ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka oo xeryo ciidan ku leh xaafadaasi qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan xaafadaasi ayaa warbaahinta ka howlgasha muqdisho u sheegay inay quuska taagan yihiin dhibaatooyinka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka loogu yeero boliis militario ee la dejiyey afarta jiho ee xaafadda calaturcaaye qaarkoodu waxay sheegeen in dilalka bareerka ah kufsiga joogtada ah dhaca iyo burcadnimada ay gudaha xaafadaasi ka wadaan ciidanka dowladda federaalka ay ilmahooda ku qasabtay inaysan u boqoolin masaajidada iyo goobaha wax lagu barto cabsi laga qabo askarta dowladda federaalka qaar ayaa sheegay in laga dilay ubadkooda halka qaarna la jir dilay xaafadda calaturcaayo ciidanka dowladda oo afarta geesna laga soo dejiyo oo gobol damadoobna laga dejiyo oo gobol biyodegeenkana laga dejiyo oo gobol dhinacan kaloo baxaale militari xaggeedana lagala dejiyo dhib aad iyo aad u weyn aan ku qabnaa ilaahay subxaana wa tacaalaana laga cabsada aniga bini aadanka cabsi maaye hana laga qabsado hana laga ceshto ciidankaas cunug kululaana laga dilay cunug maskiinoo ardayaana laga dilay intaas lagu soo tiiri tacbeelayo qur-aanka lasoo beraayo wax kas lagu soo tiiri tacbeelaana laga dilay oo soo waxba galabsani hana laga qabsada ciidankaas ha aniga jaran maa ii xiran ma cabsanaayo ani ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsanaa xasijo maxamuud ciidanka haddoo masaakiinta usoo tababaray in ha sheego ha cawashadaasaan qabaa go-doonaan ku jirnaa hal cunug uma dirsan karti kutubay raacdaan masaajiday aadana way soo dukan lahayn ilmihii gurigay nooga mooreysan gurigaa ma aragtay masaajid camal loogu dhex dukunooyaa masaajid haddaa gasho cunuga taleefon wata hadduu la soo baxo waa laga qabsanaa darjiinkoo fadhiisanaa waa laga qaadanaa marka go'doonaan ku jirnaa anaka go'doon aadi ahanaan ku jirnaa oo ilaahay nigelina ayaga nigalshiin haa madaxda waxaa ugu baaqaa inay dadkaas naga xariistaan oo ciidanka maxaro uu leeyahay xerada la geeyo oo shacabka laga dul qaado haa dhac iyo kufsi ilaa iyo kutuugnimo kale oo guryaha kugu soo gelayaan intaasaa maarata aan ku qabnaa ciidanka dowladdaa geyso wilaada ciidamada cusub hadda lasoo tababaray waay hanaga ceshtaan dadkaas hanaga xariistaan xerooyinkooda ciidanka waxaan ku maqli jira aniga markaan ogaayay xerada in la geeyo maarata ciidanka militariga inuu maarata xeradiisa uu ka soo bixin hanaga qabsadamaalintii caday mooto ku wareegayaan maalintii cad mootay ku wareeg anaa indheyga nadarta dhaa ilaah baa iga sarreeye asay derbiga cunuga teleefon la fariina ka qaadanaya kow ma ah laba ma ah qof aan u dacwoono mar ilaahay la u dacwoonayni waa dad masaakiinaana alla subxaana qaadir aan u dacwoonayni anaga adiraadka isticmaalo oo askarta isku sheegayo askariga hadduu yahay nin qof wadankiisa u dhimanayo maahan inuu shacabkiisa dhibaateeyo hooyo maxay ahaato cunugeedii kusoo tiirii tacabeeshay inuu indhaha ka rido oo maanta ay weyso wiilkeedii mustaqbalka ay hiigsanay asagoo sideed iyo toban jira laga aaso maanta asagoo wax dembi gelin taas xanuun iyo dhibaata annaga nagu sababaysaa maalin kastana waynu hortaallaa waana malaysanaynaa weliba niyadan si fiican ugu haynaa sababtoo ah maalin kasta waxaa jira dhac dhibaato mooto ciidan saaran oo dadka dhacayso jir dilayso aan u naxariisanaynin askartaasna waa maqaadiriidsiyaal waa dad daroogada isticmaalo waa dad aan u qalmin inay ciidan noqdaan marka si xunaa annaga u dulunsannahay haddaan nahay dadka caliturcaay degan ciyaalkeena yaryar midka weyn midka kale intaba waxaa loo geystaa dhibaato waa ka cararaynaa maba aaminaynaba waaba nacnayba sababtoo dhibaatadaa ku jirna oo ogeed cunugaaga markaa soo korisay aa ku nacfin leed haddii lagaa dilo calaa moobeyl dartiisu lagu dhibaateeyo salaada guriga uu ku dukanayo micnaha dowladdaas maxay kuu qaban kartaa waxba kuuma qaban karto waa laga baqaa waana nacabnaha weli qofka tuutaa wata aadaa u nacabnahay waxaa looga cabsoonaa wuu dilaa ciyaalkuu dilaaya wuu dhacaaya wuu jii dilaaya cunugaas yarkaa ramadaankii shan iyo tobankiisa hadda iga soo horjeedo lix askari oo boliis militaariyaa dishay toban sanuu jiraa yariiskaas ma jeedaa haa shan iyo tobankii ramadaanka ayagoo taraq dheelaayo lix ninoo boliisaa dishay yiriiskan haa wallaahi alcadiim isagoo meed camalaan soo qaatay haddii markaas aan hayo inaan maxay saxaafadda la wadaago waa la wadaagi lahay sida aan u xanaaqa ma ahan dhacdo ugub ku ah xaafadaha magaalada muqdisho balse bulshada xaafad calaturcaya waxay iminka ka sheeganayaan dhibaatooyinkaas ay sheegeen oo xargagoosad ah oo ka dhigaya kuwa qarka u saaran inay ka guuraan guryahooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa